shaki kuma jiro arrintii ku kaliftay dowladda maraykan inay maanta ku dhawaaqdo inay safiir u gaara soomaaliya oo xamar taga ay ku dhawaaqday waxa weeye arrimo maanta ka socda soomaaliya gudaheeda dhinacan xamar iyo afrikaynteeda kale ee kenya ku jirto waxa ku kalifay waxa weeye wax kale maahay inay muujiyaan inay dan ka leeyihiin marka dhinaca diblomaasiyadda leego waxa ka socda geeska africa marin dhaweyd wixii ka dhacay waynu ogeyn kenya waxaa ka socda waa ognahay jabuuti wixii ka dhacayna waynu ognahay meelo ka shisheeyana waynu ognahay maanta waxaan arkayay iyadoo wakaaladaha wararku ay sheegayaan ay leeyihiin dowladda maraykanku riciyadoodii etoobiya joogtay ka taga bay yidhaahdeen ama haddaydan tegaynin foojigaada waxa weeye arrin gobolka oo dhan saameynaysa iyo inta ka shishaysa ee ah bartamaha africa iyo dhinaca kale ee galbeedka africa marka maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay waanu joognaa ma maqnin waxaanu siinaynaa ahamiyad baanu siinaynaa nabadgelyada gobolka annaguna ma aqbalayno inaanu ka maqnaano meesha inkasta oo la yidhi ninka ambasadorka ee meesha loo dirayaa si joogtaa u joogi maayo xamar maxaa ku dhaliyay maraykanka ayaad is leedahay in xilligan uu qaato tallaabada noocaasa waa dana ay leeyihiin oo xagga badbaadada oo waxaa laga yaabaa inay arkeen qoladan la yidhaahdo xarakatu shabaab almujaahidiin ee dadku u yaqaano shabaab in iminka waa tan lagu qaaday weerarkee inaan weli la jebin oo la loodin dagaalkan cusub weeye kii ka horreeyey war uma hayno waxay arkaan kenya oo hadidan waxay arkaan etoobiya oo maanta sidaan kuu sheegay qudheeda ay u arkaan inay hadidan tahay jabuuti oo dee qarax ka dhacayba marka waxa weeye waa arrin dowlad weyn oo maraykanka oo kale oo aada iyo aada u danaynaysa waxaan ka socda gobolka aanay ka maarmi karin inay tidhaahdo wey xilligan maxaa ku soo beegay in maraykanka uu yidhaahdo safaarad ayaan ka furaynaa soomaaliya horta dee maraykanku waa tuu aqoonsaday maamulka xamar maanta ka jira ee soomaaliya umaha taasi wax cusub waxa weeye safiir baan joogin meesha si joogto ah u fadhiya marka waxa weeye safiir loogu magacaabay soomaaliya inuu safiir u yahay oo xamar taga intuu joogaba alla og intuu joogi doono sanadkii waa tusaale oo waxa weeye uun danaha iyagu waxay nagu kalifayaan sidaanu u aragno maanta waxaa gobolka ka socda inaanu taa ku dhawaaqno dhanka ammaanka haddii aan ka fiirino saamayn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa baad is leedahay ammaanka aan xoogga badnayn ee ka jira soomaaliya u malayn maayo inay taa wax badan ka beddeliso haddii aanay dowladda maraykan intii hore ay u waday in ka badan diyaar u ahayn inay keento oo xoogay leedahay meesha ay dhigto oo ka dagaalamaan kii ay u dirtay kun iyo sagaal boqol iyo labayo sagaashankii ee ka baxay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii mid la mid a haddaanay u dirayn u malayn maayo wax wadan inay ka beddeleyso dhowaantan madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama waxa uu ku dhawaaqay inuu furayo sanduuq dhowr bilyan oo dollar oo lagu maalgelinayo la dagaalanka argixisada dalalka soomaaliya iyo yeman ayaa ka mid ah dalalkii lasoo qaaday marka xiriir noocee ah ayay labadan arrimood leeyihiin waa isku xidhan yihiin oo waxa weeye soomaaliya oo dee yacni dhinacii afrika ee barigii afrika iyo yeman oo aada iyo aada ahamiyad khaasa oo muhiima iyadoo ula oo dee sacuudi arabiya ay ku xidhan tahay oo khaliijkii oo dhami ku xidhan yahay lagama maarmaan weeye inay taa sameeyaan sida iyagu u arkaan marka soomaaliyana dee waxba kama foga waa uun istaraatiijiyada guud ee maraykanku leeyuu doonayo argagixisada inuu kula dagaalamo siduu isagu u arko yaa ka faa'iidaysanaya marka maraykanka miyaa soomaaliya miyaa faa'iidada ugu badan yaa helaya taasi waxay u baahan tahay wakti taasina waxa weeye mid had iyo goor timaada marka dowlad weyne meel gasho waxa weeye waryaa ka faa'idaystan yaan kan faa'iidaysan taana wuxu uunbaa lagu cabiraa waxay arrinta ku natiijadu waxay noqoto ayuunbaa taa lagu ogaadaa cidda ka faa'idaysatay iyo cidda ku khasaartay ma waxaad leedahay soomaaliya ayaa ka faa'iidaysanaysaa inta badan magacaabista safiirkan cusub waa haddii maraykanku arrintaa uu ku dhawaaqay uu cudud iyo maal labadaba geliyo iyo diblomaasiyad